hadda qayb kaleo isaguna faa'iido wadaagii aan ka fogeyno beereydu ku saabsanya kitaabul musaaqaati musaaqaad meeshaas waxaa jira wax layaa musaaqaad waxaa jira wax layaa musaaraca waxaa layi wax muqaarasa musaaracada dhul bannaan baa loo dhiibaya waxaa layaa dhulkaan taba muqaarasadana laan yar geed oo ama bac ku jira ama noocaasaa loo leeya intaas geed meeshaa ku tallaal markaa geedaha tallaashid kori markii ay koraan intaasaa ku leeda musaaqaadkuna waxa wey geed taaganoo meel yaalla ayaa la waraabina geedkaas markuu miro dhalo mirahaasaa intaa ku leeda hadhowteed wuxuu odhan doonaa middaan kaliyuu ka ogolaan doonaa geedaha waaweyn tasixu waa ansaxda marka dadka oo arkaanta u noqonahaya laba nin oo ninna dhulka leeyahay ninna dhulkii ka shaqaynaya maaligii caamil wey meel kalena waxaa weeye mawridul camal meesha laga shaqaynayo ma geedaa ma dhulbaa kan kalena waxaa weye midhaha soo bixi doonoo la qaybsan doono midna waxaa weye shaqada la qabanayo camalka iyo siiqadii intaasay arkaantu ka koobmaysa meel laga shaqeeyaa waa inay jirtaa midho markay yimaadaanna sida loo qaybsan lahaa waa in la sheegaa shaqadii uu qabanayay ninkaan marka lix bay noqonahay lixdooda midba marbuu xoogaa kelimadka leeyahy mawridkii camal haa iyo timaar iyo siiq siiqadii siiqada haddaan la wada hadlin haddee see wax ku kala caddaana meeshaas marka musaaqaadkaas nebiga sala allahu calayh wasalama wuxuu la sameeyey qoladii yuhuuddii khaybar markii magaaladii miga gacanta looga dhigay ee waxay yidhaheen war idinka firaaqo uma haysaan aa dhulku tacabtaane annaga noo dhiiba annagaa ka shaqaynayna wixii ka soo baxana nusna siiya saasaa lagula heshiy nebiga kula heshiiyey sala allahu calay wasalam marka musaaqaadka asalkiisu meeshaas ayuu ka yimid meeshaas marka meelo geedo waaweynna waa ka bixi jireen cagaha waxna waa lagu dhex tabci jiray ama qudaar ama waxyaalo kalena waa lagu dhex tabci jiray geedo waaweynna waa ku yaalla xadiid baa marka nebiga sal allahu calayh wasalam taas waa caddahay oo nimankaas waa u dhiibay musaaqaadku inuu bannaan yahay waadix weeye xadiid waxaa jira marka asaguna dadkii waagii hore ninbaa beer leh markaasuu nin u dhiiba wuxuu leeyahay beerta taca wixii ka soo baxa horta gobolkaas anaa iska leh meesha biyuu xoogaa uu isleeyahay biyo fiican bay heli doontaa ama uu isleeyahy waxbaa ka bixi doona meeshaas wixii ka soo baxa anaa iska leh meelaha biyo mareemadaa wixii ka soo baxaan anaa iska leh inta kalena aniga adiga noo dhex wey ama wuxuu leeyahy adugu intaasaa leedahay anna intaanaan leeyahay markii sida ay tidhi waxaa timid ninkii intii loo cayinaa wax laga waayo midkii oo maaligga ahayo beerta lahaa intii lahaabaa wax laga waayo ama wixii baa yaraaday labadii nin mar walba waa lays haystaa nebiga mar walba dacwaa loogu imaana maantii dambe wuxuu yidhi ninkii dhul haystaa ama ha tabcado ama nin ha siiyo ama ha tabcado ama nin ha siiyo tabcada kelimadaasaa marka fuqahada qaarkood waxay u qaateen ma suuro geli karto dhul bannaan in inta loo dhiibo in layaa tacab laakiin waxay yidhahaan waxaa suuragala meel geedo waaweyn ku yaallaan dhexdooda wixii ku yaalla waa la raacin karaa geedaha waaweynaa la raacina fuqahadan shaaficiyadu marka waxay ku socdaan beertaan iyadoo bannaan in looma dhiibi karo saasay ku socdaan laakiin axaadiidta markii lasii akriyo lasii akriyo waxaa soo baxaya lama ogola in gabalgabal loo sheego leya gobolkaas adaa iskale intaana aniga ii tala maxaa yeele haddii kaas waxaa laga yaaba sanadka hore intuu shaqeeyo inuu wax waayo ama kii loo shaqaynahayey meeshiisii in wax laga waayo uu yidhaa waa ha kartoo laysqabsadaa imaan karta laakiin maxaa loo ogolyahay in la yidhaha dhulkaan oo dhan tabac wixii ka soo baxa aniga adiga intaa saasaan u kala qaybsanaya laba meelood saddex meelood wixii dadku ku heshiiyaa ayagaya taasaa socon karta marka wuxuu yidhi tasixu waa ansaxdaa musaaqaadka musaaqaadku waa geedihii baan ka hadlaynaa hadda min jaa'isi tasarufi tasarufkiisu inuu fulah waa nin wixiisa ku tasarufi karo caaqilahoo baaliqahoo aan ina khasbin oo xoolihiisa u madax bannaan ninkaas waa jaa'isu tasaruf xoolihiisu u madax bannaayay marka haddii jaa'isu tasaruf midka wax tabcahayaana waa inuu yahay midka loo tabcahayaana waa inuu yahay la labadoodu xoolay moogta heshiis ku gelahaya labaduba xoolay heshiis ku gelaya marka ninka xoole heshiis ku gelaya waa nin xoolihiisa u fasaxan inuu noqdo watasixu lisabiyin sabi bay u ansaxdaay wa majnuunin bilwilaayati wilaayo majnuunkii beertiisii ama sabigii beertiisii weligiisiibaa wuxuu leeyahay hebel kula gelahaya musaaqaad waryaa hebel geedahan waraabiya wixii ka soo baxay intaasaa leedahay ilaa sabiga isaga wax ma geli kare isagu asagu wax ma geli karo majnuunkuna wax ma geli kareen beertoodii weligii baa maslaxa u fiirinaya wuxuu leeyahy hebelow shaqadaan u qabo ninka marka weligiina marka waa u fasaxan yahay arrinta noocaasa inuu qabto waa u fasaxan yahay meeshaas marka labadii nin shuruuddoodii halkaasuu iska dhigay labadii caaqib shuruuddoodii halkaasuu iska dhigay xoolahooda waa inuu fasaxan yahay midkii aan xoolihiisa u fasaxan weligiisu waa inuu galaa heshiiska isagoo ilaa heshiis ma geli karin wa mawriduhaa meeshay ku arooraysaa musaaqaadku annaklu waalcinabu waxaa weye geedka timirta iyo cinabka labadaas geed waagii hore labadaas geed baa aad iyo aad caan u ahaayoo meesha yaallayoo la tabci jiray labadaas geed marka geedihii khaybar bindhaa ka bixi jiroo markaas aad loo yaqaanay weeye labadaas asalay ka dhigeen shaafici waaga dambe wuxuu ku adkaystay labadaas geed keliya musaaqaadka loo ogolaado inta kalea laga daa wajawasahaa waa baneeyey alqadiimu qowlkii qadiimka ah shaafici qowlkiisa qadiimkaa waagii ciraaq waxa leeyahay sida badanba wuxuu ka agdhow yahay maalik maalik madhabtiisuu ka agdhow yahay wajawasahaa waa uu baneeyey alqadiimu qowlkii qadiimka fii saa'iri alashjaari geedihii soo harayo almuhmirati mirabixinaha geed kastoo mirabixinayo wuxuu yidhi waa lagu geli kara hadda hadda maanta carada qaarkeed nakhiilna kama baxo canabkiina geedo kalaaba ka qaatay oo isticmaalkii ka qaatay marka geedaha waaweyn oo dhan in lagula galo weeye qowlkii qadiimkaa haddana maalinka maanta wax ka badan lagamaba jawaabi karaba taas waa in la yidhaahdaa qowlka qadiimka ha la qaado nawowi markuu tasxiixu tambiih uu qorahayo wuxuu yidhi qowlkaasuu doorta wuxuu leeyahay geed walba ha loo ogolaa marka geed weyn oo meel ka baxay way meeshay ku arooraysaa geedkaasaa leeyahay waraabi wixii miraha ka soo baxa intaasaa leedahay sanadkan sanadka dambe walaa tasixu mukhaabaratu mukhaabaro ansixi mayso weye camalulcardi dhul in laga shaqeeyo wey bibacdi maa yakhruju minhaa wixii ka soo baxaya qaarkood waalbadru abuurkiina min alcaamili caamilka xaggiisa ka yihi wuxuu leeya haddii ninkaan caamilka ahi oo shaqada qabaa layidhaa aduu abuurkii iyo wixii keen anu dhulkaasaan kuu dhiibay ma ansaxayso masaladaas marka ma ansaxayso waxay ku xihan tahay nebiga sala allahu alay waslm markii dadkii isqaqabsigooda ay badatay kelimaddii uu yidhi ay saas culimmadu u fahmeen saasay u fahmeen laakiin markii nusuusta inteeda badan la fuusho waxa weye musaaracada lama diidaneen wixii ishkaal keenahay wey waxa la diidan yahay gobolkaas aduu tabco gobolkaan iga tacbiyo mareemada iga dhaafo waxyaalo noocaasoo kale wey waxa la diidan yahay laakiin haddii la yidhaahdo dhulkan tabac wixii ka soo baxa intaasaa ku leedahay boqolkii toban boqolkii shan taasaa ku leedahay markaas waa socon karta wahiy camalul ardi dhulka in laga shaqeeyo weye bibacdi maa yakhruju minhaa waxa ka soo bixi doona qaarkood nuskood rubuxood wixii lagu heshiiyo walbadru abuurkuna mina caamila shaqaale xaggiisa ka yahy walal musaaracatuna ansixi mayso wahiya haadihi mucaamalatu mucaamaladan weye in la dhulkan ka shaqeeya wixii ka soo baxa nus baa leeda walbadru abuurkiina min almaaliki maaligi xaggiisa ka yahy marka haddii maaligu baxshana musaaraca la yidhahdaa buu yii haddii caamilku abuurka baxshana mukhaabaraa la yidhaahdaa labadooda midkoodnana ansixi maayo waxuu la ansixi waayey duuduubkii maanta xadiidkiisiyaa la iska qaatay xadiidkii duuduubkiisa falow kaana bayna naqli marka su-aal baa imaanayso beertii oo ku taallay khaybar timir iyo nakhiil keligeed ma ahayn qudaar baa ku yaallay waxyaalo badan baa ku yaallay waxyaasoo dhanay ka shaqaynayeen wixii nusaa laga qaadanayay marka see ku soconaysa marka wuxuu yidhi falow kaana bayna naqli geedaha dhexdooda haduu yahay bayaadun dhul cad saxat ilmusaaracatu musaaracadu waa ansaxaysaa caleyhi korkiisa maca almusaaqaati musaaqaadka la geedihii waaweynaayo heshiiskii lagu galay kuwaanna waa lagu dari karaa buu leey bishardi itixaadi ilcaamili waa ninka ka shaqaynaya waa inuu isku mid yahay wa cusri ifraadi naqli bisaqi geedihii in lagu keli yeero ama waraabna waa inay cariiri tahay walbayaadi dhulkii caddaa bilcimaarati si gaara in loo shaqeeyo marka wixii waa isku dhex jiraan wuxuu leeyahay geedaha waaweynna gaar loogama waraabin karo kuwaanna gaar loogama shaqayn karo markaas markaasaa labadoodii laysku dara waa laysku dara marka inkastoo shuruuddaa badan ay dhigeen waxay masaladaasi ku dhisan tahay xadiidkaas oo nebiga sala allahu caleyh wasalam duuduubnaa laakiin axaadiid badanaa sii tafsiilinayso oo waxaa khilaafku meeshuu ka yimid iyo mushkiladda caddaysay oo biyomareemadii iyo meelahaasay isku qabsadeen ninkaanaa meeshiisii wax laga waayahaya kanaa meeshiisii wax laga helaya dhulkiina waa la kala qaybshay marka isqabsigaa batay marka looma ogola in la yidhaahdo dhulkaas adiguna gobolkaasaa leedahay adna gobolkaanaan leehay ii tabac aniga gobolka adna gobolkaa tabca looma ogol waxaan kaloo loo ogolayn in la yidhaahdo wixii ka soo baxa shinka intaalaa ku leedahay maxaa yeele shanta kale inay soo baxdaa suuragala ka yarba inay soo baxdaa suuragala taasna mamnuuc wey waxaa la rabaa in la yidhahdo wixii ka soo baxa bersanti loo qaybsado laakiin hadda madhabtu sida ay tahay waxa weeye dhul bannaan ninka in loo dhiibalayaa oo tacab madhabta ma wala saxu annahu laa yushtaradu lama shardiyo ee yushtaradu waxaa la shardiyaa allaa yufasala inaan la kala bixin baynahumaa dhexdooda tafsiilkan wuxuu leeyahay maadaama geedaha waaweyne asal yihiin dhulkaana raacsan yahay labadoodii la kala bixin maayo waa la israacina labadoodii israacsano wuxuu leeyahay waxaan geedahan ee kugula heshiiyey inaa waraabisa dhulkaana aad tabacay labadoodii waa israacina ee mid walba markiisa caqad gaarkiisa loo geli maayo leey mid walba markiisa caqad gaarkiisa mid walba loo geli maayo allaa yuqadima almusaaracata musaaracadana waa inuusan hormar dhulkan bannaan tacab geedahana waa kugula heshiiyey waa inuusan maxaa yeelay wuxuu leeyahay musaaracadu taabic waxay u tahay geedaha waaweyn ayaa dhulkan bannaan tabacuya marka dhulka bannaan lama hormarin karee midkii asalka ahbaa loo hormarina waxaasoo dhanna waxay ku dhisan yihiin musaaracadu ma bannaanay ku dhisan yihiin qowlkaasay ku dhisan yihiin wa anna kaiira albayaadi dhulka bannaan dhulka bannaan kiisa badan iyo ka qaliiliga ka yarwoy meesha geeduhu ku yaallaan meel yar wey dhulka bannaan geeda iska teelteel maxaa weye geedaha waaweyn laakiin dhulka bannaan baa badan badnaantaas isagoo saasa geedahaas yarka waa iska raaci karaa buu leeyahay hadda waxaan ku shardino inaan nidhaano waa intaasoo geed ku taallo oo geedahaasu raaci karaa iyo geeduhu waa inay waxa shuruuddaasi ma taallo marka haddii dhulka bannaanna badan yahay dhulka geeduhu ku yaallaana yar yahay geedahii haddii lagu heshiiyo kan kalena waa la raacin karaa waannahu laa yushtaradu lama shardiyo tasaawi ljusi juski inuu siman yahay almashruudi la shardiyey min athamari midhihii iyo wasarci zarc tamartana wuxuu ka wadaa geedihii waaweynaa zarcana waxa weye waxa kaloo la abuurahayo marka wuxuu leeyahay ninkan caamilkaa inta loo shardinaya inay isla eg tahay shardi maaha waxaa suuragala inuu yidhaha geedahan waaweyn boqolkii toban baa ku leeda dhulkan kalena waa kasii dhib badan yahay boqolkii soddon baa leeda waa la odhan kara waxaa dhulka ka soo baxayana boqolkii soddon baa leeda geedaha waaweyn wixii ka baxay boqolkii toban baa leeda waa la kala bixin karaa shardi maa inay isla egyihin wa annahu laa yushtaradu inaan la shardin weeye tasaawi ljusi juskii inuu siman yahay almashruudi loo shardiyey wixii ninkan loo shardiyoonaya waxaasaa ku leedahay wixii soo baxa inay siman yihiin shardi maaha min athamari mirihii iyo wasarci zarcigiia marka geedihii waaweynaa iyo dhulka labadooda waxa laga helaaya inay isla egyihiin ninkan wuxuu ka helaya isla egyihiin oo midkiiba nus baa ku leedahay in loo shardi maahanuu leeyahy waxaa la odhan karaa kana boqolkii toban baa leedahay kana boqolkii labaatan baa leedahay wa annahu laa yajuusu ma banaana an yukhaabira inuu la mukhaabaro tabacan lilmusaaqaati musaaqaadkaas hore mukhaabaradan waxay ahayd abuurka inuu ninka caamilkaahi bixiyo oo uu yidhaahdo dhulkan geedaha waraabi dhulkaanna ee abuurkeen adugu tacab markaas kabacdi intaasaa ku leedahay ma la ogolule mukhaabaradii o dhanba sideeda waa diiday mukhaabaradana waa markii abuurka uu keenahaya ninka shaqaalaha laakiin arrimahaasoo dhan waxay isugu soo duuduumahayaan shuruudda la ysla galo iyo curfiga wixii aan shuruud la ysla gelin waxyaalahaasa loo laaban doonaa mukhaabaradan marka la fiirsho iyo musaaraco midii kastoo la yidhaahdo wixii lagu heshiiyeba ha lagu heshiiye masalada asalkeedu wuxuu ku dhisan yahay xadiidkii loo fahmay musaaracadu in aysan bannaanayn fa inuu fidat ardun dhul baa la keliya sidii lagu heshiiye waa la khilaafay oo waxaa layihi dhulkaanoo bannaan ninkiyaa loo dhiib waxaa layihi tacab madhabtiina waxay asal u noqdeen inaan dhulkaas beec inaysan mucaamaladaas bannaanayn see la yeelaya ninkiina waa loo dhiibay waana shaqeeyey waxbuu soo saaray wuxuu leeyahay waxa soo baxa ninkii maaligaa beerta lahaabaa qaadanahaya ninkaana ujur u qaadan doona fa in ufridat ardun dhul haddii la kala yeero bilmusaaracati lagu kala yeero waa dhul aan geeda waaweyne ku olin baa loo dhiibay waxaa la dhulkaa tacab falmaqallu wixii soo baxay lilmaaliki baa iskale wixii soo baxay wa calayhi maaligga korkiisa waxaa lilcaamili ninkii shaqaynaya ujratu camalihi camalkiisa ujradiisii iyo wa dawaabihi daabadihiisii wa aalaatihi qalabkiisii ale ninkan qalabkuu ku shaqeeyey iyo dadkuu ku shaqeeyey iyo xooggiisii iyo waxaas inta la qiimeeya le intaasoo ijaarasi waxaan ka soo qaadnay markaas in musaaracadii aysan bannaanayn qowlkaasaa la soo qaaday wa dariiqu jacli lqalla dariiqa oo wixii soo baxay loo yeelahaya lahumaa labadooda wuxuu raadinayaa bal si labadooda wax ku wada yeeshaan iyadoo musaaraca ay tahay see wax ku wada yeelan kara meel cariiriha marka loo gela si ay labadooda wax ku wada yeeshaan wuxuu yidhi wa dariiqu jacli lqilati in dheeftii la yeelo lahumaa labadooda walaa ujrata ijaarna aan la kala qaadan dariiqa loo mari karaa waxa weye an yasta'jirahu inuu uga ijaarto binisfi lbadri abuurkii niskiis liyasraca lahu nisf alaakhara nisf kale inuu ugu tabro abuurkaanaa haysatid dhulkaa nuskiisa iiga ijaaro nusna muxuu ahaa nuska kalena ii taba an yasta'jirahu binisfi lbadri inuu ku ijaarto liyasraca lahu nisf marka abuurkan hoo ijaar u qaado nuska aniga ii tabcaysa nuska kalena adaa iska ya abuurkan waxa weye dhulka aniga ii tabcaysa nuskiisa ijaarkiisa an yasta'jirahu inuu uga ijaarto binisfi lbadri liyasraca lahu nisfa niski inuu u tabo wayuxiinahu u caaliyo geliyo nisfa alardi dhulka nuskiisa nuska kale aduu tabco anigana abuurkan qaado dhulkan iigu taba marka dhulkii la kala calaamayn mahayo waa waa isku qasan yahay dhulkii laakiin nusya nus nusna aduu tabco waa caariyaan kuu siiyey nuska kalena aniga ii tab abuurkii anaa keenahay abuurkaanaaba ijaarka ku qaadanaysaa abuurkaan ijaar u qaado meeshaas marka abuurkii qaybta aniga ii tabcad maan qaybta kale ijaar u qaadanaysaa meeshaas marka labadoodii wixii soo baxa haddii si loogu kala saaro male waa wada leeyi ijaarna la kala qaadan maayuu leeyi ow yasta'jirahu ama inuu uga ijaarto binisfi lbadri abuurkii niskiis wa nisfi manfacati alardi dhulkii manfacadiisa dhulkan nuska adugu aad tabcanaysa manfacadiisa iyo abuurkaygaa nuskiis ijaar u qaado ow yasta'jirahu binisfi lbadri wa nisfi manfacati alardi dhulka manfacadiisa nuski ilaa ninkan dhulka tabcanahaya oo isagoo aan dhulka lahayn dhulkau tabcanahayo manfaco wey marka manfacadaas oo nuskaasaa tabcanaysa iyo abuurkan labadoodii ijaar u qaado nuska kalena ii taba wax lagu caariye gelinaya midna ma jiraane qaybtii lagu caariye gelin lahaa hadda ijaarkay ku jirta ijaarkay qaybtii caariyada geli laha ow yasta'jirahu inuu ijaarto wey binisfi ilbadri abuurkii niskiis iyo wa nisfi manfacati alardi dhulkii manfacadeeda nuskeeda liyasraca lahu nisfa alaakhara niskii kale inuu tabco abuurka nuskiisii kale fi nisfi laakhari nuska kalo mila ardi abuurkan nuska kale iigu tabac dhulka nuskiisa meeshaas marka wixii waxay isku rogahayaan ijaar bay noqona intaas marka dhibkaas waxaa loo maraya inay abuurkii wada yeeshaan laakiin markii xadiidta la fiirsho soo ururkeeda waxay noqonaysaa musaaracadiiba lamaba diidahayaba laakiin madhabta waxaa weye waa saas faslun fii maa yushtaradu fii caqdi lmusaaqaat shuruuddii ayuu gelahayaa musaaqaadkii musaaqaadku geedo waaweyn baan ka hadlayna geedo waaweyn baa tabcan geedahaas waaweyn buu ninkii waraabinahayaa geedahaas marka uu waraabinahayo timaartii hadda waxaa weeye timaartii wey hadda waxaan ka hadlaynaa see timaarta loo kala yeelana yushtaradu waxaa la shardiyaa takhsiisu tamari timaartu inay ku khaas tahay bihimaa labadooda musaaqaadka ee muxuu ahaa mudaaraban awal soo marray waxaan idhi haddii lacag loo dhiibo la yidhahdo lacagtaani fadaa wadaag wey wuxuu ka soo baxa lama odhan karo nin saddexaad oo aan meesha shaqadana lahayn xoolahana lahayn baa ija wax ku leh lama odhan karo tanna sidii oo kale ku socota waa in midhahan labadooda u dhexeeyaan oo ayaga ku khaasiyin nin saddexaad uusa soo gelin washtiraakuhumaa fiihi waa inay shirka ku yihiin labadooda maxaa la diidayaa in la yidhaahdo mirihii oo dhan hebel baa iska leh haddii nin hebel leeya kii kale muxuu leeyahy wlcilmu binasiibeyni labada nasiibna waa in la yaqaanaa biljusiyati jusin loo yaqaan jusiyada la sheegaya waxa weye waa barsanti waa in loo yaqaanaa nus baa leedahay boqolkii labaatan baa leedahay konton baa leedahay soddon baa leedahay saas in loo yaqaano laakiin aduu afarkii intaal baa leedahay dhanti wixii soo baxa hadii la afarta kaliya ayba noqon karaa waxa soo baxa taas ma socon karto marka waa in jusnimo loo yaqaanaa barsanti waa in loo yaqaanaa sida wax loo kala leeyahy hadhowti wixii soo baxa ha yaraadeen ha badnaadeen saasaa loo kala qaybsana waladharu sixatu lmusaaqaati musaaqaadku inuu ansaxayo wey bacda duhuuri tamari mirihii daahirideeda ka bacdi laakiin qabla buduwi salaaxi suubashadii muuqashadeeda ka hor ninkan geedo miro ku yaalla aanu u diray geedihii miraha ku yaalla mirahan ayagoo ku yaallu yidhi waraabi ilaa miruhu ay ka bislaanahayaan wixii soo baxana intaasaa ku leeda dhaqaale mirahaas hadday cunid gaareen musaaqaad ma soconahay hadda ka bacdi ilaa ninkan wixiisi waaba dhammaadeena muxuu qabanayaa ninkan mirihii cunid bay gaareen mar haddaysan cunid gaarin mirihii ay yihiin carge ay yihiin inta mirahan ka bislaanayaan waraabi waxaasaana ku leeda waa soconaysa hadda geed mira ku yaallaan wey waxa laga hadlaa awal mar hore waxaa la jooga geed baa loo dhiiba geedkan waraabi sanadka markuu mira soo baxaa waxaas leeda hadda mirihii saaran waa lagu heshiin kara sixatul musaaqaati musaaqaatku inuu ansaxayo wey bacda duhuuri thamari mirihii markay soo buuqdaan laakiin qabla buduwi salaaxi suubashadii daahirideeda ka hor daahiradda waxaa laga wadaa geedku bisaylkii mara kaamilna ma aha waana bilaabay xoogaa jaalal isku rogay muxuu ahaa geedkii midabkiisu isrogahayey mir hadday ahayd waa adkaatay waxyaa shaygaan wuxuu bilaabay bisaylkiibuu bilaabay shaygaa bisaylka bilaabay lama oran karo waraabi maxaa yeeley mar hadduu bisayl bilaabay aafooyinkiina waa ka fakaday ee shaqadii alqaban laha xooggeediina waa soo tegey hadda ka bacdi ijaar iyo wax noocaasaa lagu heshiin karaa waxaa la odhan karaa intaasoo lacagaa lagu siinayaa waraabi waa la odhan karaa laakiin miraha wax ku leedahay ma socon karto miraha wax ku leedahay waxay socon kartaa ama miruhu ha saarnaadeen ama geedku aan miraba lahayn baa loo dhiibaya waxaa leeyahay niyohu geedkan waraabi mirihii ka soo baxa intaa ku leedahay mirihii waa saaran yihiin laakiin ma bislaano ceyrin weeye meerahan intay ka bislaanayaan waraabi wixii ka soo baxa intaasaa le waa lagu heshiin karaa hadda wuxuu galay qayb kaloo la yidhaha muqaarasa muqaarasada waxa weye laan yar baa loo dhiibaya waxaa leeyahay laamahan yar kaa taalaal waraabi markii ay soo baxaan oo geeda noqdaan intaasaa leeda muqaarasa wuxuu yidhi walow saaqaahu hadduu kula kula heshiiyo calaa wadiyin laanya liyaqrisahu inuu tallaalo wayakuunu shajaru geedka ka soo baxaana labaxumaa labadooda ay wada leeyihiin lama jusmudan anuu dhulkaan iska leeya geedahan yararkaa tabac markii aad tabacdidu kori markii ay furaan geedahaas aniga adiga noo dhexey kala bar baa leeda kaas ma socon karo maxaa yeelay hadda wax asal ahoo taabid ahoo musaaqaadku shay sugan oo meel yaallaa lagu heshiinaya maahane geedba meeshii maba yaalba walow kaana maqruusan geedku hadduu tallaalan yahay washarada lahu uu shardiyo jus-an goboloo mina tamari mirihii ka mida calal camali shaqada uu qabanayo fa in qadara lahu muddatan muddo hadduu u qabto yukmiru fiiha uu bixiyo qaaliban sida qaalibkaa saxa waa ansaxa wa ilaa hadduu muddadaa ka yar u qabto falaa ma ansaxay geedkii waa taagan yaha laakiin hadda geed mirale maaha geed mira joogana maaha wuxuu yidhi geedkan kori markii aa korisid wixii ka soo baxaa miraha intaas ku leeda muddada marka loo qabtay muddo geedku miro ku dhala hadday tahay arrintu waa socon karta maxaa yeelay muddadaasuu gaarahayaa wax amad la weeye muddadaas markii la gaarana mirihii buu intaa ka qaadana wax ninku ku tashan karo laakiin haddii muddadii ka gaaban tahay geedkan waxaa la ogayaa shan sano ka hor miro ma dhalo isagana afar sano u qabto afartii sano markuu waraabiyo subaxdima waa iska dareeraya soma meesha waxba ka wadan sooma ma soconaysa taas waxaa la rabaa muddada uu qabanaayo muddo miro geedku ku dhalin karo inuu laamihii waa tallaalayhin waa yaryaryihiin dhul baa yaalla muxuu ahaa hadda asal waa yaallaa laakiin shardiga uu qabanaya waa inuusan muddadu aysan dhammaanayn ilaa geedku mira ka bixin karo walow kaana maqruusan hadduu geedku tallaalan yahay washarada lahu uu shardiyo jus-an goboloo mina tamari mirihii ka mid a calal camali shaqada uu qabanahayo fa in qadara lahu hadduu u qadaro muddatan muddo yufmiru fiiha uu miro ku bixinaya qaaliban sida badan saxa waa ansaxay wailaa hadduusan muddadaas qabano muddo ka yar uu sheego falaa ma ansaxayo ilaa wax la-aan buu ninkaan ku shaqaynaya marka saasay noqonaysa waqiila waxaa la in tacaarada ixtimaalaan haddii labada ixtimaal iscaaridaan saxa waa ansaxa muddadaas waxanuha soo saari karaa mana soo saari karo marka taas xataa wax laguma qaadan karo qiila buu ka dhig qiiladu macnaheedu waxa weye waa daciif wey wax laga rajaynayo macnale meeshii ma jiraan rajo fiican ma jirto walahu musaaqaatu shariikii ninkii shirkada la ahaa inuu musaaqaad la galaa bannaan fi shajari geedkii idaa sharada lahu hadduu u shardiyo ziyaadatan calaa xisatihi xisadiisii wax ka badan geedahani laba nin bay udhexeeyeen oo kalabar u ahaayeen wuxuu yidhi geedaha aduu ka shaqeey anuu kama shaqayn karee wixii ka soo baxana saddex meelood laba qaado awal kalabaray noo ahaayeen soo maa intaas ijaar u qaada ziyaadadaas waa labadii ninoo shirkada ahayd labadii nin shirko weeye marka shirkaan nahay geedahan waa wada leenahay hebel waa aduu ka shaqe mirihii ka soo baxa awal nus baa lahayd hadda laba meelood saddex meelood markii loo dhigo laba meelood qaado waa socon karta marka shaqadiisii wixii ku aadan bay noqonaysaa laakiin geedahaas uu ninkan waa uga dhex baxayaa faruhu uga qaada walow musaaqaatu shariikii ninkii wax la lahaa inuu musaaqaad la galu leeyahay fi shajari geedihii idaa sharada lahu hadduu u shardiyo ziyaadatan wax ka badan calaa xisati qaybtii asal uu lahaa wax ka badan hadduu u shardiyo nuskii awal uu lahaa maana wax kalu ugu dar kaasina waa ku qara wayushtaradu waxaa la shardiyaa allaa yashrida calal caamili caamilka inuusan ku shardin maa laysa min jinsi acmaaliha acmaasheeda waxaan jinsigeeda ka mid ah shaqada ninka ama shaqaalaha uu qabto wax ka baxsan waa inaan lagu shardin waxaa la beerta geedahana ka shaqee ceel noqoto ceelku shaqo kale wey ceelku shaqo kale weeye ninkan waxaa laga rabaa geedka waraabi oo qashinka ka guro saasoo waxaasaa laga rabaa marka camal ka baxsan waa inaan lagu shardin wayushtaradu allaa yashrida inuusa shardin calal caamili caamilkii maa laysa min jinsi acmaaliha acmaasheeda jinsigeeda waxaan ka mid ahay shaqada ninku uu ka qabto geedaha uu ka qabto wax ka siyaadsan waa inaan lagu khasbin wa an yanfarida bilcamali shaqadiina waa inuu la keli noqda geedahan anaa haya laakiin aduu ka shaqee ma soconayso waxaa la rabaa in loo dhiibo markuu rabo waraabin karaa markuu rabo galaaya markuu rabo qabanaya shaqadaas waa inuu fasaxan yahay camalkii waa inuu la keli noqdaa anaa kula shaqaynahay ma soconaysa laba ninoo wax iskula dhegan hadhowteed ha la waraabiyaan la waraabinaa imaanaysa camalka waa inuu la keli noqda wabilyadi gacantana waa inuu la keli noqdaa filxadiiqati beerta xadiiqada waxay ohan jireen haddii gidaar ay wax ku soo xaraysan yihiin xadiiqay ohan jireen marka haddii beertii waa in gacantiisa la gelshaa ninkan oo ninkii beerta lahaa gacanta waa inuu ka baxsha oo ninkan u dhiiba shardigaasi marka hadda wuxuu ku socdaa camalkii soo maa camalkii la qabanaya shardigiisii wey wax shaqada oo beerta ka baxsan looma diri karo muxuu ahaa camalkii waa inuu u keli noqdaayo maaligii ma oran karo beerta anaa kula haya anaa anaa shaqada kula hayo oo muxuu ahaa shaqada kula qaban labada waa isla qabanaynaa ma noqon karto ilaa waa la isku khilaafayaa wax ninkaani uu faa'iide ka raadin kara kii kalaa wuxuu moodaya inaan wax laga helo gacanta waa inuu la keli noqdo beerta markuu rabo asagoo gelahayo oo ka shaqaynahaye beertii anaa haya markii ay u baahan tahay aniga ii imow ma soconayso wmacrifat lcamali shaqadana waa in la yaqnaa bitaqdiiri lmuddati muddadii la qadaro ka sanatin hal sano oo agtaro wax ka badan geedahan intaa waraabinaysaa muddo intaas la ego laba sano saddex sano afar sano wixii la rabaa lagu heshiina oo geedahaasi ay socon karaan geedku socon karo muddo geedku uu socon karo muddadaasaa lagu heshiinayaa muddadaas marka geedku uu socon karo oo lagu heshiiyey wax allaale wuxuu soo baxa qaybtaas ku yaala markii muddadu dhammaatana waa iska dhaqaaqa muddada waxaa loo qabanayaa musaaqaadku waa ka duwan yahay waxyaalihii kaloo waxa nin walba markuu rabo ka bixi kara maaha maxaa yeele shaqo adag baa meesha gelaysa haddii ninba markuu rabo ka baxo midaa meesha wax ku waayayo ku wareersana midaa ku rafaada marka ninba ninkii rabaa kama bixi karo asaga sidaa darteed waxaa lay muddaha la qabo muddadaas uu ninkaasi shaqayna walaa yajuusu ma bannaano adtawqiitu in lagu madaleeyo biidraaki tamari midhaha bixidoodi filasax sanadkan intii miruhu baxayaan ka shaqee markii ay dhammaadaan markaas kabacdi waxaa laga yaabaa inay mirihii wax yimaadaan oo sanadkan miraba aysan soo bixinba marka muddadaas ma socon kara haddii roob da-a iyo haddii wax jaahil ah lama rabo waxaa la rabaa muddo la yaqaano zaman ah hala caddayn wasiiqatu wasiiqadeeda sida loogu dhawaaqo saaqaytuka waxaan kugula heshiiyey calaa hada naqli geedaha timirta bikadaa intaas kadaadu waxaa weeye mirihii ka soo baxa nuskood rubucood afar meelood meel shan meelood meel wixii lagu hesho ow sallamtuu ileyka waa kuu dhiibay litatacahadahum inaa xifdi sidoo dhowrtid waa ka warqabtid beertaas ka shaqee intaasaa ku leedahay adugu waxaa la rabaa siiqadays la fahmi karaa lah wayushtaradu lqabuulu aqbalid baa la shardiyaa duuna tafsiilil acmaali acmaasha in la tafsiiliyo kas ninkaani waa inuu yidhaha waa aqbalay ilaa laba camaloo laysla gelahayo weeye laakiin acmaasha in la kala tafsiiliyo hebel baa qabanaysaa hebel baa qabanaysaa hebel baa qabanaysaa tafsiilkaasi shardi ma tafsiilku markuu shardi noqonaya waxa weye waa markii aan la arag wax curfiya haddaan meeshaas wax curfiya laga jirin waa in la kala caddeeyaa la yidhaahdaa adaa falahaya kiliyaasha yarka adaa jeexahaya adaa muxuu aha waxa samaynaya waxaas laakiin hadduu curfi yaallo beledka looga dhaqmo oo ninkan shaqada u qabto iyo ninka beerta shaqadu la kala yaqaano curfigaasaa la raaca wuxuu yidhi wayuxmalu lmudlaqu kii la idlaaqay wixii aan la tafsiilin fii kulli naaxiyatin jiha kastaba calalcurfi baa loo raaca haddii magaalooyinka caraabtooda kala duwan magaalo walba curfigeedaa la raacay magaaladaas ay ku heshiinayo curfigeedaa la raaca waxa dadkeedu sida ay wax u kala qaybsadaan oo u shaqeeyaanoo la yidhaahdo ninkan shaqada noocaasa falka ninkaasaa laga rabaa muxuu ahaa wara- waraabka ninkaasaa laga rabaa sidii loo qaybsa wacalal caamili caamilka korkiisa waxaa ah maa yuxtaaju ilayhi wuxuu loo baahan yahay lisilaaxi thamari midhaha suubintooda wastisaadati badintiisa midhahan inay fiicnaadaan iyo inay bataan wixii looga dan leeyahay ninkan caamilkaa laga rabaa shaqada isagu u qoran yahay wey mimaa yatakararu waxa soo noqonaya kala kulla sanatin sano kasta ka saqin waraabintii wey wa tanqiyati nahrin webigii nadiifintiisi he- keligii nadiifintiisii wey keliga nadiifintiisii waxa laga nadiifinaya dhooba waxaa laga nadiifina hadda meeshii laga yaabo keliyaal yaryaroo ninkaan nadiifin karo ayaa ayaa lagu caba laakiin hadduu keli weyno makiinad u baahanoo isagoo uusan qaadi karin wax noocaas ay noqoto curfiga beledkaa ka talin doona curfigaa ka talin doonaa dhowti marka wixii curfigu u yahay ninkaan inuu qabto oo ayuu qabana wa islaaxil ajaajiin ee waaskooyinka yarka hagaajintooda geedka salkiisa waaska yar baa lagu samaynaya soomaa jaanada waagii hore waxay oqon jireen baafka yarkaa ay dharka ku dhaqdaan marka baafkaasoo kale wax nuuciisoo kalea aa geedka salkiisa laga samayna biyaha uu ku ceshiro ajaajiintaas marka inuu nadiifiyo isagaa laga raba allatii yahbutu fii halmaa biyaha ay ku sugnaanayaan wa talqiixin talqiix talqiix hadda ma garanaya annagu geedaha aan isticmaalno hawada talqiixa samaysa laakiin geedka timirtoo kale waxaa jira ubaxa lab- labkaa la soo qaadaya midkii dhadigaa lagu dhejinaya hadda kabacdaa minuhu kala toosahay talqiixaas talqiixaas annagu hadde ma garanayo dhulkaygan lagama yaqaan dii qoladaas oo ee reer barigoo xoogaa timirta u baxdaa qoladaas dee yaqaanaan wa tanxiyati xashiishin qashinkii ee ka fogeyntiisii xashiishkaas geedihii la jaray oo angegay waa inuu ka fogeeyo meesha wa qudbaanin laamuhu mudaratan dhuba- dhibahayo xashiishku wixii jac- ee geedaha meesha ka baxay inuu ka dhammeeyo iyo qudbaanin mudira geedku laamo in la gooyo u baahan hadduu jiro laamahaas inuu ka jiro laamo wax dhibahaya oo geedkii bay ka baxeen marka laamahaas inuu jaraa laga rabo wa tacriishin cariishin loo sameeyo geedaha qaarkood cariish bay ku baxayaan sida canabkoo kale wuxuu u baahan yahay meel in loo dhiso oo uu ku baxo jarad caadatul caada ay jarad bii caadatul caadadu ay ku darsatay marka caadadaa la raacaya waxaas wakadaa xifdu samari mirihii xifdintoodii miraha marka ay soo go-aan inuu wa- ilaaliyo wajadaaduhu soo guridooda wa tajfiifuhu angajidooda filasex waxaasoo dhan ninkaasaa laga raba marka intaasoo maslaxa hadde waxaas wuxuu ku dhisaya curfigii maanta asaga agtiisa yaallay sidii loo dhaqmi jiraa maantaas sidaas ahay maalin walbaan curfiga joogaa xisaabtiisuu la imaana wamaa qusida bihi wixii loola qastay xifdu asli asalka xifdigiisii walaa yatakararu aan soo noqonayn kulla sanatin sano kasta ka binaail xiidaani derbi waa in lagu soo wareejiyo wa xafri nahrin jadiidin keli cusub in la bixiyo facalal maaliki wiil waxaas waa wax geedaha salkooda loola dan leeyahay inay geedahaani sii baaqi ahaadaan sanadkan midhaha aan wax ku xiran ma wixii sanadka midhaha aan ku xirnayn oo ah wax oo eh, muxuu ahaa asal oo la samaynayo waxaa samaynaya ninka xoola beerta iskale ha bixina ninkaasaa samaynaya ninkan midhahaasuu fiirsanaya wixii midhahan sanadka ku xiran oo aysan ka maarmin waxaasuu ka shaqayna wamaa qusida bihi wixii loola qastay xifdu asli asalka xifdigiisa walaa yatakararu aan soo noqonayn kulla sanatin sano kasta ka binaail xiidaani darbi- derbiyaal dhisi doodi wey wa xafri nahrin jadiidin keli cusub bixintiisa facala almaalik wey wlmusaaqaatu laazimatu musaaqaatku waa laazim laazimkaas waxaa laga wadaa nina kama bixi karo labadooda sanadkii la qabsaday lagama bixi karo oo hadduu mid xumaado see la yeeli doona falow harabal caamilu ninkii shaqaalaaba cararay qabla alfaraaqi intuusan shaqadii dhammayn wa atamahu lmaaliku maaligii baa dhammaystiray mutabarican isagoo ee, iskaga sadaqaysanahaya baqiya waa waa joogahaya istixqaaqul caamili caamilkii gudashadiisa ninkii markuu cararay ninkaan isagaa shaqadii iska qabtay ninna waxuma haysto hadhowtadii ninkii qaybtiisi waa leey ninkaan maaliggaa shaqada qabtayna tabaruc ugu qabtay oo shaqadii ku dhammaystirtay haye tabaruc ma rabee wuxuu rabaa ninkii uu shaqadiisi inuu qabsado waa dacwaysanaya xa- suldaanku u tegaya wailaa istaajara alxaakimu xaakimkii baa wuxuu ijaarahaya calayhi korkiisa man yutimu nin dhammaystira xaakimkii aan nin soo qabanaya wuxuu leeyahay intaasaan kugu leeshiiyo shaqadaan dhammaystir hadhowtii isagaa laga goyna fain lam yaqdir cala alxaakim xaakim hadduusa heli karin xaakim ba lama haya wax meelahan weynuu jira falyushidha markhaati ha geliyo cala linfaaqi inuu asagu nafaqeeyey in araada rujuuc hadduu rabo inuu noqdo rag buu isku wacayo wuxuu leey ninkii hebelaa shaqadaasuu ku aadanaa ninkii waa iska tegey mar hadduu iska tegey haddee eh, si aan ku soo qabta maoga intaasoo kharash aan golinaya ayaa ogaada kharashkaas hadhowtii waxaa leey waa lagaa goynaya inta kala qaado ninkaas hadduu saas noqdo walow maata hadduu dhinto wakhallafa tarakatan tarika uu dhaafo atamal waaritu waarifkii baa dhammaystirahay alcamala camalkii minhaabuu ka dhammaystira ninkan dad baa dhaxlay ninkiina waa dhintay shaqadaana la rabay inuu qabto dadkii asaga dhexlahayaa shaqadii dhammaystira warasa tarikadii lacagta uu ka tegey ayaa xaq baa ku tacalluqo ninkan beertan shaqadan in la dhammeeyo xaqaasaa ku tacalluqo la qaybsamaayo intaas markii shaqadan laga dhammaystiro maadaama qarashkeedu asagoo ku aadanaa shaqada laga dhammaystiro markaas ka bacdigeeda wixii soo hara la qaybsana hadhowtadii haddana haddii beertii wax ka soo ga-aan wixii ay helaan tarikadii ay soo geli doonaan sooma ayagana qaybtooday soo geli laakiin hadda shaqadan la qabanahayo waxaa la rabaa inay ayagu xoolihii uu ka tegey ay ka dhammaystiraan shaqada walahu waaridku wuxuu leeyay an yatima alcamal an yutima alcamala camalka inuu dhammaystiro binafsihi aw bimaalihi asagu naftiisa inuu shaqada qabto ama xoolihiisa inuu ku qabtona waa leey oo dad u soo ijaaro waarid waa heli kara marka waaridkii baa ninkii booskiisii soo istaagay walow sabat hadday sugnaato khiyaanatu caamilin caamilkii khiyaanadiisi dhulkan inuu ka shaqeeyaa la rabay shaqadiisi ma qabanayo ninkaan waxbuu khariba dumma ilayhi mushrifu nin waardiyeyaa loo dir lagu dara waxaa le hebel waardiye ijaarkaaga inuu korkiisuu saaranya fain lam yataxafad bihi kumaba xifdiyo kuma joogsanin mushrifkiiba ma dhegaysanaya istujira waa la ijaaro qaadahaya min maalil caamil caamilka maalkiisa ninkan waxaa la leeyahay adigii xoolihii sidii la raba waa uga shaqayn jirto khiyaana keen haddaan ninkan kugu darnayna ninkiina waa ku joogsan weyd aduu horta beerta ka dhexba nin shaqada qabtaa la ijaarahaya waxaa leeyahay kharashkiisa lagu xisaaraya hadhowta wuxuu kuu soo baxaa ama kuu deeqan ama kuu deeqi waayo hadduu siyaado kugu yeesho xataa waa lagaa qaada fa in lam yataxafad bihi hadduusan ku xifdismin oo ku joogsan waayo istujira min maalil camil baa laga ijaaray istujira min maalihi ha caamilun baa laga ijaaray ha caamilun baa laga ijaaray saasaa kufro failataxafad istujira min maalihi caamilun waa fiican tahay hadalkaas walow kharaja hamaru hadduu mirihii soo baxaan mustaxaqan hadday u baxaan ninkan mirahan meesha dad baaba waa hore ninkii dhulka lahaa daduba u dardaarmay kuwiiyaa yimid oo mirihii raba ninkaanna heshiis uu kula galo marka mustaxaq dad kalaaba yeesha falilcaamili caamilku wuxuu leey cala almusaaqiin ninkii beerta lahaa ujratulmithli uu kala qaada mirihii maanta inuu nus qaataa suuro geli mayso dad kalaaba yeesha marka ijaaru ka qaadana waxaa suuragala ninkii dhulkan laga dhaxlay inuu nin kala dardaarmay miraha laba sano saddex sano hebel baa iska milihiina dardaarankan ku jiraa midkaana yidhi hebelkaala beerta ka shaqeeyo wixii ka baxa nusqaado hadhowtadii markii mirihii soo baxeen kiibaa yimid markhaatigiisuu wataa mirihii u qaatay mirihii markuu qaatay see la yeelaya marka waxaa leey ninkaan ijaarsi ilaa miraha kula heshiisa mira aduu aa lahayd ma mira aduu aa lahayd ma wallahu subxaana wa tacala calam wasal